halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay xisqiyah oo ilaah salaad la hor yimid oo salaaddiisana ku muujinaya in warqadda senxeriib ay fadeexad ku tahay ilaaha nool wuxuuna xisqiyah ilaah u muujiyey xaaladda dhabta ah ee warqadda senxeriib oo ahaa boqorkii reer ashuur haddaba wax loo baahan yahay ma ahan in la dafiro ama lismoogaysiiyo wixii warqadda ku qornaa ma wanaagsana qofka qariya wax waliba haddii uu la hadlayo ilaaha nool waa inaad wax waliba bannaanka keentaa oo aanay waxba kuu qarsanaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka isla cutubka toddoba-iyo soddonaad aayaddiisa labaatanaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahayow gacantiisa naga badbaadi in boqortiyooyinka dunida oo dhammu ay ogaadaan inaad adiga keliyahu rabbiga tahay dhegaystayaal iminkana waxaannu eegaynaa sidii ilaah uu ugu jawaabay boqor xisqiyah iyadoo jawaabta loo soo marinayo nebi ishaaciyah ilaah wuxuu ku leeyahay haddaba waan maqlay caydii boqorka ashuur bal waxaad haddaba eegtaa sida ilaah uu ula macaamiloon doono reer ashuur sida ku qoran cutubka toddoba-iyo soddonaad aayaddiisa sagaal iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan caradaadii aad ii carootay iyo isla weynaantaadii waxay soo gaadheen dhegahayga oo sidaas daraaddeed sanka waxaan kaa suri doonaa qabatadayda bushimahaagana waxaan gelin doonaa xakamahayga oo waxaan kugu celin doonaa jidkii aad ku timid haatan ilaah wuxuu siinayaa erayadan farxadda u leh dadkiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciyah ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayaddiisa soddonaad waxaana qoran sida tan oo tanu waxay ku ahaan doontaa calaamad sannadan waxaad cuni doontaa waxa iska soo baxa oo sannada labaadna waxaad cuni doontaa wax kii hore uun ka soo baxay oo sannada saddexaadna idinku wax beerta oo haddana goosta oo beere canab ah tabcada oo midhahooda cuna farriinta halkaasi ka soo baxaysa ama aynu ku helayno waxa weeye in reer yuhuuddah ay dalka xoogaa sii degganaan doonaan oo aan masaafuris loogu kaxaysan doonin dalka ashuur balse sannado dambe ayaa loo kaxaysan doonaa masaafuris waxaana qabsan doona yeruusaalem boqorkii baabiloon ee la odhan jiray nebukadnesar balse aynu eegno waxyigan soo socda sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda saddex iyo soddonaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba rabbigu saasuu uga hadlay boqorka ashuur oo yidhi isagu magaaladan imaan maayo fallaarna ku soo geni maayo horteedana gaashaan la imaan maayo taalla ciid ahna agtuuli maayo haddaba waxyiganu waa mid cajiib ah haddii nin ka mid ah boqol iyo shan iyo siddeetanka kun ee reer ashuur si kama ah fallaar ugu tuuro yeruusaalem ayaa hadalladaasu ay noqon lahaayeen kuwo la buriyey ballamada ilaah waa kuwo aan wax lala simaa la helaynin mar walibana runta ayay abbaarayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda afar iyo soddonaad waxaa qoran sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay jidkuu ku yimid ayuu ku noqon doonaa oo magaaladan imaan maayo hadalladan waa kuwo cayiman hase yeeshee cilmiyan waa la soo kaamilay iminkase aynu eegno maaddadan kale ee ku saabsan ilaah oo burburinaya ciidamada reer ashuur si bal aynu xaalkaasi wax kaga ogaanno ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda lix iyo soddonaad waxaana qoran sida tan markaasaa malaa'igtii rabbigu baxday oo waxay xeradii reer ashuur ka laaysay boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo nin oo aroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd haddaba subaxii hore ayaa waxaa meydkii arkay raggii derbiga ku wareegsanaa oo way la yaabeen cadowgii ay sida weyn uga cabsanayeen haatan waa wada meyd oo way wada dhinteen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda toddoba iyo soddonaad waxaa qoran sida tan waa kitaabkii nebi ishaaciyah markaasaa senxeriib oo ahaa boqorkii ashuur intuu tegey nineweh ku noqday oo degay bal iminkana aynu eegno waxa ku dhacay boqorkii ashuur waayo ilaah wuxuu yidhi isaga laguma dili doono irdaha yeruusaalem haddaan arrinkaasi idinka akhrinno qorniinka ayaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda siddeed iyo soddonaad ee baalka sagaal boqol laba iyo labaatan ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyah waxaana qoran sida tan oo markuu wax ku caabudayey gurigii ilaahiisa nisrok ayay wiilashiisii oo ahaa adramelik iyo shrezer isagii seef ku dileen markaasay u carareen dalkii araraad oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii ee sarxadoon haddaba in senxeriib ay dileen wiilashiisii ayaa waxaa qoraya buugaagga taariikhda ah oo aan ahayn tan ku qoran kitaabka quduuska ah haddaba waxay ahayd wakhtigan markii boqortooyadii weyneed ee reer ashuur ay kala daadatay waxaana sida abbaarta ah dhaxlay ama la wareegay reer baabiloon ilaah arrinkan wuxuu u sii sheegay nebi ishaaciyah oo ahaa addoonkii rabbiga wuxuuna garanayay in boqortooye weyn ay ka kici doonto webiga yufraatis waana boqortooyada kaxaysan doonta reer yuhuuddah ilaah wuxuu kaloo garanayay inuu wakhti gaaban ku samato bixin doono dadkiisa mucjisadan ku koobnayd halka habeen haddaba waa dembi waxa dadka iyo ilaah kala dheereeya reer banu israa'iilna sidaas bay ahaayeen waxaa haddaba ku qoran isla kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadda afraad sida tan hoog waxaa leh qurunta dembiga badan iyo dadkan xumaanta ku raran iyo dhashan xumaanfalayaasha iyo wiilashan si xun u macaamilooda iyagu rabbiga way ka tageen oo waxay quursadeen kan quduuska ah ee reer banu israa'iil dib bayna uga noqdeen mar kasta oo reer banu israa'iil ay ilaah dib uga noqdaan balaayaa timaada waxaana haddaba intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii toddoba iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno meeriska kitaabka nebi ishaaciyaah ayaannu haatan soo gaarnay cutubka siddeed iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mawduuca uu ka hadlayo cutubkan siddeed iyo soddonaad ayaa wuxuu noqonayaa salaaddii xisqiyah markii loo sheegay inuu dhiman doono ballankii la siiyey ee bogsiinta ahaa iyo mucjisadii qorraxda dib loo celiyey iyadoo taasuna ay ku xidhan tahay caafimaadka xisqiyah iyo weliba gabaygii ilaah ammaanka ahaa ee xisqiyah uu tiriyey cutubkan wuxuu quseeyaa xanuunkii xisqiyah salaaddiisii iyo weliba bogsiintiisii haddaba waa wax loo baahan yahay inaan maanka ku haysanno in markii xisqiyah uu ka walwalayey reer aashuur in nafsaddiisiina ay dhibaato ku jirtay waxaa ka soo baxay fin weyn oo kaar iyo xanuun ku hayey waxaa haddaba laynoo sheegay markii sanxariib uu soo weeraray yeruusaalem inay ahayd sannadii afar iyo tobanaad ee boqornimadiisa guud ahaan wuxuu boqor ka ahaa xisqiyah magaalada yeruusaalem muddo gaaraysa sagaal iyo labaatan sannadood markii cimrigiisii lagu daray dabadeed wuxuu xukumayey magaalada yeruusaalem muddo shan iyo toban sannadood gaaraysa marka waxaan arkaynaa marka finka uu ka soo baxay boqor xisqiyah iyo marka ay soo weerareen reer ashuurba inay isku sannad ahayd waxaan haatan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah salaaddii xisqiyah markii loo sheegay inuu dhowaan dhiman doono waxaanan haddaba qisada ka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo saddex iyo labaatan ee axdigii hore kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka siddeed iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo waagaas ayaa xisqiyah bukooday oo geeribuu u dhowaaday markaasaa nebi ishaaciyah ina caamos u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay reerkaaga la dardaaran waayo waad dhimanaysaa oo soo noolaan maysid haddaba waa wax xiise leh sida cutubkani uu ku furmayo cutubkan wuxuu ku furmayaa si ka duwan sidii ishaaciyah cutubyadiisii ka horreeyey uu ku furmi jiray waxaa ishaaciyah lagu yaqaanay inuu cutubyada qaarkood ku qoro oo maalintaas marka uu sidaas leeyahayna wuxuu ka hadlayaa maalinta dhibka weyn dunidan uu ka jiro haatan wuxuu leeyahay waagaas haddaba su'aashu waxay noqonaysaa waa goorma ama waa waama wuxuu haddaba ka hadlayaa waayihii ishaaciyah iyo xisqiyah ay noolaayeen xisqiyahna dhimashuu ku dhowaa waxaa dhibaato ay ka haysay fin weyn oo meel halis ah uga soo baxay oo wuxuu gaadhay sakaraad weliba waxaa kaloo dhibaati ku hayay reer ashuur waxaa haddaba jira mufasiriinta qaar oo ay la tahay cudurkii xisqiyah inuu ahaa kansar ama baras ama waxyaabo la mid ah ama ku dhow hase yeeshee cudurkii hayey wax kastaba ee uu ahaaba wuxuu ahaa mid geeri ku soo dhoweeyey boqorka akhbaarkii dhimashadana waxaa loo soo dhiibay nebi ishaaciyaah oo dhimashaduna ninna ka baxsan maayo kolay ku tahay aniga iyo adigaba dhegayste inkastoo aynan ogeen saacadda iyo maalinta ay imaanayso waxaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ay leedahay sida tan waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taas dabadeedna la xukumo haddaba wakhtiga dhimashada waa wakhti rabbaani ah oo haddii qof waliba oo inaga mid ahi uu garanayo wakhtiga dhabta ah ee uu dhimanayo waa hubaal in qaabka aynu u dhaqmayno wax uu iska beddeli lahaa waxaan u noolnahay sida kuwa aan weligood dhimanaynin inkastoo weliba aynu garanayno inaynu dhimanayno waxaa markaasi laynooga baahan yahay inaan ku dadaalno sidii aynu dariiqi ilaah ku soo gaari lahayn ciise masiixna wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay jidka nolosha iyo weliba runta muxuu ka yidhi warkii ishaaciyah oo nebiga ahaa haddaan jawaabtiiyo xisqeel ka eegno baalka sagaal boqol saddex iyo labaatan ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka siddeed iyo soddonaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa xisqiyah wejigiisii derbiga ku sii jeediyey oo rabbiga baryey oo yidhi sidaan arkayno xisqiyah ilaah buu u jeestay oo wuu baroortay nin waliba ee lagu yidhaahdo waad dhimanaysaa wuu caloolxumaanayaa oo wuxuu soo xusuusanayaa kuwa hoos jooga dadka saaxiibadiis ah iyo weliba carruurtiisa iyo xaaskiisa waxaan arkaynaa in xisqiyah uu ooyey oo welibana ninkanu magac wanaagsan buu ilaah hortiisa ku lahaa oo markii la eego sharcigii reer banu israa'iil waa in qofku ilaah uu isku hadleeyo wakhti waliba haddaan magacii wanaagsanaa ee xisqiyah ka eegno kitaabka boqorradii labaad cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan oo wuxuu isku halleeyey rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil oo dabadiis boqorradii dalka yuhuudah oo dhan laguma arag mid isagii la mid ah hortiisna ma jirin haddaba sidaad arkaysaan xisqiyah wuxuu ahaa nin macno leh oo nin faanaya ma ahayn markii uu ilaah hortaagnaa ee uu baryayey waxaan haddaba haatan eegaynaa ballankii bogsiinta iyo mucjisadii qorraxda tobanka darajo dib loogu celiyey taasoo ku xidhan nolosha xisqiyaah haddaan arrinkaasi haddaba ka eegno qorniinka ayaannu ku horumaraynaa haddaba ballankii bogsiintii xisqiyaah sida ku qoran cutubka siddeed iyo soddonaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan markaasaa ereygii rabbigu u yimid nebi ishaaciyaah oo ku yidhi tag oo waxaad xisqiyaah ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha awowgaa daa'uud wuxuu leeyahay baryootinkaagii waan maqlay ilmadaadiina waan arkay haddaba cimrigaagiina waxaan kugu dari doonaa shan iyo toban sannadood ilaah wuxuu maqlay baryadii xisqiyaah wuuna ka soo jawaabay waxaana cimrigiisii loogu daray shan iyo toban sannadood sidaas daraaddeed haddaba looma yeelin sidaas haddaba looma yeelin xisqiyah daraaddii laakiin waa daa'uud daraaddiis haddaba innagu waynu ka beddelannahay xisqiyah oo waxaa dacooyinkeenna lagu maqlayaa oo keliya ilaah wuxuu maqlay baryadii xisqiyah wuuna ka soo jawaabay waxaana cimrigiisii loogu daray shan iyo toban sannadood sidaas haddaba looma yeelin xisqiyah daraaddii laakiin waa ishaaciyah daraaddiis haddaba innagu waynu ka beddelannahay xisqiyah oo waxaa dacooyinkeenna lagu maqlayaa oo keliya markii aynu sii marinno wiilkii weynaa ee daa'uud waa sayidkeenna ciise masiixe waxaa sayid ciise masiix qudhiisa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo maalintaasna waxba ima weyddiin doontaan runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddii aad wax un weyddiisataan aabbaha magacayga ayuu idinku siin doonaa tan iyo iminka waxba magacayga kuma weyddiisan weyddiista waadna heli doontaan inay farxaddiinnu buuxsanto haddaba haddii innagu aynu magaca masiixa wax ku weyddiisanno waynu helaynaa shaki la'aan laakiin mararka qaarkood sidii innaga aynu doonaynay u dhici mayso waxaase ay u dhacaysaa sida isagu uu garanayo inay inoo wanaagsan tahay waayo innagu indhala'aan baynu wax ku weyddiisannaa bal haatanna aynu horay idinku sii wadno xigashada cutubkan siddeed iyo soddonaad waxaanan eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo adiga iyo magaaladanba waan ka samata bixin doonaa gacanta boqorka aashuur oo magaaladana waan difaaci doonaa haddaba ilaah wuxuu ku xirayaa samata bixinta yeruusaalem laga samata bixinayo tii xisqiyah dhimashada looga samata bixinayay ilaah mar waliba wuu ka soo jawaabaa codsiga mu'miniintiisa oo aniguna waan ku xoogaystaa rumaysadkayga mar waliba ee ilaah salaadayda uu maqlo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka sagaal boqol saddex iyo labaatan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo soddonaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaa qoran sida tan oo haddaba calaamadda xagga rabbiga kaaga imaanaysa in rabbigu uu samaynayo wixii uu rabbigu ballanqaaday waxay ahaan doontaa tan bal eeg waxaan dib u soo celin doonaa hooska derajooyinka intuu hore uga socday toban darajo oo ah darajooyinkii aaxaas sidaasay qorraxdu dib ugu soo noqotay toban darajo oo ay horay u dhaaftay haddaba ilaah wuxuu boqor xisqiyaah siiyey calaamad taasoo u noqotay xaqiiqada ah in ilaah uu ka jawaabay salaaddiisii haddaba qorraxdii baa toban darajo dib loogu soo celiyey meeshii ay martay si tallaabooyinkii madoobaa ama mugdiga ku jiray ee xisqiyaah ay u caddaadaan waxaanan ka eegaynaa qasaa'idkiisii isla kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka siddeed iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan kanu waa qorniinkii xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yuhuudda oo uu qoray markuu bukay oo uu haddana cudurkiisii ka bogsaday haddaba wixii inta ka bilowda waxaa soconaya gabayga ilaa laga soo gaaro aayadda kow iyo labaatanaad dad badan ayay la tahay in zabuurka boqol lix iyo tobanaad uu curiyey boqor xisqiyaah markaasoo uu zabuurluhu lahaa waxaad naftayda ka samata bixisay dhimasho indhahaygana ilmo cagahaygana kufid su'aasha haatan soo baxaysa ayaa waxay tahay in xisqiyaah uu ku qumanaa inuu ilaah weyddiisto inuu cimrigiisa dheereeyo iyo in kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee kitaabka baibalka axdigii hore cutubka soddon iyo siddeed aayadda labaatan waxaana qoran sida tan rabbigu waa u diyaar inuu i badbaadiyo haddaba sidaas daraaddeed annagu cimriga noloshayada oo dhan waxaannu guriga rabbiga ku dhex gabyi doonnaa gabayada annagoo alaab xarka leh ku ciyaarayna waxaannu arkaynaa in qalbiga xisqiyaah oo faraxsan yahay oo wuxuu curinayaa heeso uu laxaamado saarayo oo uu ilaah ku ammaanayo ha yeeshee markii mixnooyinkaasu ay dhaafeen ayaa xisqiyaah wuxuu noqday nin faan badan oo kibir baa qalbigiisii soo galay waxaana kitaabka taariikhaha oo u taagan sidii ilaah uu u arko dhacdooyinkii hore ee reer banu israa'iil ayaa waxaa ku qoran markii aad eegto taariikhaha labaad cutubka laba iyo soddonaad aayadda shan iyo labaatanaad sida tan laakiinse xisqiyaah wanaaggii isaga loo sameeyey mahadka ma celin waayo qalbigiisa ayaa kibray sidaas daraaddeed isaga iyo dalka yuhuudda iyo yeruusaalemba carabaa ku soo degtay waxaa haddaba halkaasi ka soo baxaya inaanay habbooneen in xisqiyaah ilaah u weyddiisto in cimrigiisii uu ku daro sannado kale maxaa wacay wuxuu dhiman lahaa isagoo hufan oo aan qalbigiisuna kibirsaneen arrin kale ayaa jirta oo aanay habbooneen inuu weyddiisto in ilaah cimrigiisii uu ku daro waayo markii ilaah cimrigiisii wax uu ugu sii daray dabadeed ayaa waxaa u dhashay wiilkii isaga beddeli lahaa oo la odhan jiray manasex wuxuuna ahaa boqorkii ugu xumaa ee xukuma dalka reer yuhuudda oo weliba wuu ka sii xumaa aaxaab iyo yisbeel oo iyagu xukumi jiray boqortooyada waqooyi wakhtigii nebi eliyaas su'aal kale ayaa soo baxaysa waxaana weeye sidii ilaah uu ku bogsiiyey xisqiyaah ma ishaaciyaah baa u tukaday mise ishaaciyaah baa gacmihiisa saaray maya bal eeg waxa ishaaciyaah uu sameeyey si uu ku bogsiiyo boqorka dalka yuhuuddah ee la odhan jiray waxaan haddaba ka eegaynaa tixraaca kitaabka ishaaciyah baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo soddonaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan nebi ishaaciyah wuxuu yidhi ha la qaado fuud barda ah oo ka soo baxa ha la saaro oo isna wuu bogsan doonaa marka dhanka kale laga eego wuxuu sameeyey ishaaciyah laba shay oo rasuul yacquubba oggolaaday in laysku dabiibo waxaana weeye sida ku qoran warqaddiisii cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad markaasoo rasuulku uu lahaa mid bukaa ma idinku dhex jiraa ha u yeedho waayeellada kiniisadda oo iyagu ha u duceeyeen oo saliid ha ku mariyeen magaca rabbiga haddaba saliidda dhaawaca lagu dhayo ma ahan xeer diimeed waase saliiddii bogsashada kuwa dhaawaca ah wixii nebi ishaaciyaah iyo rasuul yacquub ay ku taliyeen waa isla sida innagu aynu maanta samayno marka hore qofka waad u ducaynaysaa marka xigana dhakhtar baad u soo yeedraysaa waayo ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan noqonno kuwa xigmad leh dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii siddeed iyo soddonaad ee aynu kaga soo hadalnay cudurkii xisqiyah iyo sidii ilaah uu ku bogsiiyey waxaan kaloo aragnay markii dagaalka ay ku soo qaadeen reer ashuur in isaga qudhiisa uu la xanuunsanaa ka soo bax meel halis ah uga soo baxay iyo inuu ku soo dhowaaday wakhtigaasi dhimasho kadib markii uu ilaah baryey ayaa qorraxdii toban darajo dib loo celiyey waana arrin rabbaani ah oo aynaan waxba ka garanaynin dabadeedna dhimashadii wuu ka samata baxay isla sidii yeruusaalem looga samata bixiyey boqorka ashuur
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin